Xubno ku tirsan ah Guddiga Dhaqaale Ururinta, Dhismaha Garoonka Diyaarado Degmada Balad Xaaba ayaa kormeerka ka sameeya Meluyo maraya dhismo garoonka, kaasi toosi hilqaan iyo ka dhisayang maamulkii iyo qiwo shalduun ee bulshada ku noolan ee degmada Balad Xaawe ee gobolka Gadaa. Guddiga ayaa weliba warbaahinta la hadalan iyo weliba iyo ku codsadeena dowladda federaalka iyo bulshada ku jeedana ee gobolka in lagu qayb qaadada dhamaystirka garoonka diyaaradaha.
waxaan leeyahay waxaa jira nin malabka aana goosan aqoon marka la soo gooyana ugu cunniin badan dadka dhuumanahayo ee baladxaawo ku nool oo cidi aana kaa lahayn garoonkaa soo bax geerida in nolosha ilaahay baa hay subxaanahu wa tacaala qofna ha ka baqin yakhaaf allaah maa yakhaaf naas ilaahay bes ka baq imow waa horumarkii ugu fiicnaa ee abad ay baladxaawo higsan lahayd ayaan taagannahay maanta qurba joogta waxaad ku bixisaan waxyaabaha reer hebel baad dirirhayo hub baad ku gataan dhaqaalaa ku bixisaan dadka ilaahay wax siiye ayagana dibadaha joogo oon baaqa u dirayna waxaa waaye wardagan lagaama leh imow waxaad bixin lahayd ku bixi halkan saddex qodob baan rabaa inaan oga hadlo qodobka koowaad waxaan boorrinayaa ama la hadlayaa si dhab ah oo daacada oola hadlaya dhammaan bahda dhallinyarada degmada baled xaawo iyo nawaacigeeda ku nool la inma arko kaalinkiinnina maadna qaadanin waxaan inkugu baaqayaa inaad u istaagtaan garoonka degmada baled xaawo sababtu maxaa yeelay annagu degmada keex oon leennahay oon ku nool nahay oon ku dhalannay waa baled xaawo baled xaawo oo garoon hesho baled xaawo oo laami hesho waa horumar waay bulshadu waxay ka shaqayso waxyaalaha ilaahay ugu dhowaato bulshadu waxaa ka mid ah waxyaalaha horumarka in laga shaqeeyo
maantay waxaan annagoo ah guddiga dhaqaalaha ee garoonka degmada baled xaawo garoonka diyaaradaha waxaan soo booqannay shaqadii iyo hawsha ka socota garoonka waxaan u malaynayaa maanta waa maalinkii sagaalaad ay shaqada socoto guddigii shaqada garoonka ku hayay saaxiibkay carabey gudoomiyihii hore ee degmada axmed barre iyo saaxiibkay maxamed daqare shaqo aad iyo aad u qurux badan bay qabteen maalinkii aan garoonkan bilaabaynay iyo maantay waa laba maxaa lihi jira maalin aad iyo aad u kala weyn waxaan u malaynahayaa saan rajaynayna hadda shaqadaisay ku socoto hadduu ilaah yidhaahdo aan rajaynayno wixii isbuucan ka dambeeyo raanweygi iyo iyo hawshii sidii maxaa lihi jira loo dardargelin lahaa baan gudagelaynaa waxaan rabaa inaan baaq u diro dowladda federaalka waxaan filayaa isku tashigii shacabkii reer baleda xaawe iyo maamulkoodii meel fiican buu marayaa weli dowladda federaalka dowrkeedii ma hayno waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo dhammaan golaha wasiirada dowrkii garoonkan waa weli inkama hayno waa inaad maxaa lihi jiray si degdega u soo jawaabtaan waxaan kaloo rabaa inaan aniga baaq u diro marka labaad jaaliyadihii u dhashay baleda xaaw qof kastoo jaaliyad ah oo qurba joog ah oo ka maqan deegaankan garoonkii aad ku soo degi lahayd berri saan ognahay dadka jaaliyadaha markay joogaan qurbaha ay joogaan waxay ku faanaan deegaankooda nin walba si u qurux baday bay ku faanaan maantay jaaliyadda qurba joogta ee reer baladaxa oo waxaan leeyahay ilma adeerayaalow maantay garoonkan lainkama lahan waa kii aad ka dhoofi lahaydeen waa kii aad ku soo degi lahaydeen waa kii carruurtiina ay ka dhoofi lahaayeen bulshada gobolka geda iyo weliba iyo garoonkunga baahi badan iyo aan qabeena maadaama ay inku badana soddon sano meelisay wal garoon ee aan lahayna taasaytii oo mararka qaar iyo saameyn iyo kuwa ladaasa aan socodka dhiniga hawada